bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo koowaad min suurati huud wa qaala irkabuu fiiha bismi illaahi majareehaa wa mursaahaa ina rabbii lagafuuru raxiim waxaynu ku soo jirnay qisadii nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxaa inoo soo dembeysay iyadoo nebiyullaahi nuux la yidhi doon samayso kuwa daalimiintaana walaa tukhaadibnii fi ladiina dalamuu kuwaasna haygala hadlin oo hadhowtii ushafeecaqaad iyo in cadaabka laga daayo arrintaa haygala hadlin innahum muqraquuna weeyaane doontii wuu samaystay markuu samaystay waa iyagii ku jees-jeesay kuwii gaalada ahaa oo ay lahaayeen shalay nebi baad ahay maantana najaar baa too farsamo yaqaan doon samaysanayaaba tahay waa isagii yidhi fa innaa in taskharuu minnaa fa innaa naskharu minkum kama taskharuun aayaadkaas baa inoo soo dembeeyey calaamad baa loo yeelay waxaa la yidhi meesha tannuurka ah markuu biyo butaaco biyo ka soo burqadaan markaa iyada ah qoladaa halaagoodi baa jooga waxaa samaynaysaa qul naxmil fiiha min kullin zawjayn inayn sinfi kasta waxaad ka qaadaysaa ka xambaaraysaa labo mid labiyo mid dhadig ehelkaadana qaad ilaa ehelkaada waxaa laga reebayaa man sabaqa calayhi lqowl oo aan la qaadayn waa wiilow dhalay iyo islaanow qabay oo hooyadiis ahay ciddii iimaan lana qaad waman aamana ilaahay wuxuu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar unbaaba rumeeyey nabiyullaahi nuux isagoo muddo dheer dhawaaqayay halkaasay inoo maraysa qisadii halkaa kala soco wa qaala wuxuu yidhi doontii baa laala sameeyey biyihii doonna biyihay ku socotaa meel qallalan ma mandhe biyihiina ilaahay waa keenay wuxuu yidhi nebi nuux baa hadlaya wa qaala nebiyullaahi nuux wuxuu ku yidhi dadkii rumeeyey irkabu kora fiihaa duunta dhexdeeda doonta fuula irkabu fiihaa doonta kora safiinadan iyo doontan kora bismi illaahi musamiina allaha idinkoo ilaahay magacaabaya majraahaa mar makaanu dareerkeeda markay soconayso iyo wa mursaahaa markii la istaajinayo la qotuminayo la joojinayo idinkoo ilaahay magacaabayo magaca ilaahay ku dhawaaqayo macnaha labaad waxa weeye wa qaala wuxuu yidhi irkabuu fiihaa doonta kora bismi illaahi ilaahay magiciisa u ahaaday khabar soo hormaray ka dhig majareehaa iyo majaraahaa labadaba qiraa'aad weeyaan ku jira aayadda labada miinoo lagoda xataa waa jiraan bismi illaahi buu ahaaday majaraahaa makaanu dareerkeedu ama dareerkeedu ama waqti dureerkeedu iyo mursaaha joojinteeduba oo markii la rabo inay socoto bismi illaahi baa la dhihi way socon markii la rabo in la joojiyana waxa weeyaan joojideedu iyana waa bismi illaahi bareega qabada hadda la dhaho maaragta waxa weeyaan waa mursaahaada weeyo waxa weeyaan iyana waa bismi illaahi bismi illaahi majareeha wa mursaaha labaduba waa sidaas iyadoo la xaaleeyo ama waxaa leedahay wa qaala wuxuu yidhi irkabuu fiihaa kora qaaliina xaalati kuwa ku qowlaya bismi illaahi idinkoo ku qowlaya goormaa ku qowlaysa majareeha iyo mursaaha labadaba idinkoo bisinka ilaahay ku qowlaya dareerkeeda iyo socodkeedu waa bisinka ilaahay baa la qabanaya magaca ilaahay baa la xusaya istaajinteeduna magaca ilaahay baa la xusaya intaasaa u joojin iyo u kaxayn ah bes meel kaloo la riixriixayo meel kaloo la taabanayo iyo giriigya iyo marshooyin la gelinayo mid kale ma leh bismi illaahi baa la dhahayaa dadkii rumeeyey buu sidaa ku yidhi mar allaale baroosinka markii la rabo in loo qotomiyo oo la istaajiyo waa bismi illaahi markii la rabo inay dhaqaaqdo sharaacatana waa bismi illaahi dee waxaa la yidhi awal min kullin zawjayn inayni nooc kasta laba ka qaade kuwa la leeyahay irkabuu fiiha waa dadkii insigii weeye dadkii dee meel kori kara insigii ba dadkaasaa waxaa la yidhi war idinku raaca waxaan kaloo xayawaanaadka kaleoo mid lab iyo mid dhadig nooc kasta laga qaaday dee iyaga waa in lagu lagu gurbiyo wey sida ariga iyo marka la rarayo xoolahayo oo in doonta la saaro weeyo lasoo qabqabto oo ulqiya fiiha dhexdeeda saa loogu turtuuro wey laakiin dadka hadda lala hadlayo laleeyahay war raaca waa insigii weeye khidaabka dadka lala hadlayo sidaa markay dhacday ilaahay baa ogintay ahaayeen dee inta raacday mufasiriintu waxyaalo kala duduwan bay sheegayaane innaga hadda arrin waxbayna kalama jiraan halkaasi inna rabbii buu yidhi aniga rabbigay lagafuurun waa mid dhaafid badan kuwa toobad keena dunuubtay galeen ilaahay waa mid u dhaafid badan raxiim ilaahay mid turid badan naxariissho badan weeye kuwan mu'miniintaa u naxariis markii uu haftadii iyo qaraqii iyo biyihii meeshaa isqabsaday ilaahay ka badbaadiyey wahiya tajrii bihim wlxaal hiya tajrii wlxaal wahiya xaal walxaal hiya doontii tajrii ay la dareerayso la soconayso bihim iyagii intii raacday wey ummaddii kaloo dhan waa la halaagayaa inta doontaa gashay mooyaane wahiya iyadu bay ka dhigan tahay walxaal hiya iyadu tajrii bihim ay la dareerayso waaba la socod la dareeraysa waa la soconaysa wey way la socotaa wey fii mawjin mawj dhexdiis mawjkaasoo kaljibaal yaa jibaal oo kale ah buuro oo kale doontii baa soconaysa mawjada dhexdood mawjku waxa weeyaan fii mawjin amwaaj ama mawjaj dhexdood mawjajkaas ilaahay wuxuu yidhi kaljibaali sida badda loo marayo hal mar baa mawj kacay biyaha hal mar saas u istaagaya buurbaaba moodaysaaba xooggaa iyo biyaha saas hal mar yaa cirka xaggiis ugu taagmay ilaa ilaa haddaba waa sidii waxa weeyaan markaasay mawjado buuro oo kale ah bay doontaas la dhex socotay aljibaal kaljabal fi lcidam mawjkaas buur baa moodaysa ilaahay idankiis iyo naxariisiis iyo turiddiis mawjaduhuna waa khatar markii doonta dabayl baa ku dhabatay la yidhaahdo ama baddaa kacsan ama howlaa jira waa arrimo khatara weeyaan badweyntaas doonyaha maraya imisaa dad iyo dunyo ku baaba'ay doontii saasay ula dhex socotay wahiya tajrii bihim fii mawjin kaljibaali ilaahay baa iyaga badbaadinaya waxaa la tilmaamay saawigaa soo rarayee afartan hameen iyo afartan beri oo hameen iyo maalina baa roob horta la sii daayey biyihii baa marka roobku hadduu dhulka ka bato biyihiina dhulkii bay ka soo butaaceen waa meesha lagu leeyahay fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuuna faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir labadii biyood baa kulmay kuwii hoos ka imaanayey iyo kuwii kor ka imaanayay waa suurat lqamar aayadda koob iyo tobnaad labayo tobnaad biyihii waxaa la yidhi buuraha tan ugu madax sarraysa ugu dheer bay afartan dhundhun ka sii kor noqdeen wax kasta marka waa haftoodeen wey doontii meesha qallalan lagu sameeyeyna biyahaasay dul sabaynaysaa mawjadahaas halkaa marka imanayso wanaadaa waa dhawaaqay nuuxu nebiyullaahi nuux waa dhawaaqay ibnahu wiilkiisa ou dhalayba u dhawaaqay wa kaana wiilkaasina wuxuu ahaa fii maczilin makaanu fogaansho durugsanaan buu ku sugnaa gees durugsan waa ka fogaa yuu waa ka fogaadaas fii maczilin aabbihii diin ahaan buu uga fogaa maya doontii iyo meeshii laga raacayey iyo dadkii korayay waa ka fogaa muuminiintuu ka fogaa kuwii iimaanka yeeshay fii maczilin oo macnayaal badan leh ayuu ku sugnaa wiilkaas wiilku aad buu u durugsanaa wuu u dhawaaq nebiyullaahi nuux maadaama dadkii doonta raacayey uusan doontii la raacin muxuu yidhi dhawaaqi waa kan yaa bunaya wiilkaygiiow irkab macanaa nala soo raac doonta war doonta sooga war ha halaagsamine oo ha haftoone irkab fuul macnaa annaga la jiranka yaga walaa takun hana ahaanin maca alkaafiriin kuwa gaalada macood say u haftoonayaan yaadan u haftoono biyaha u liqine wiilkaa waxaa la dhihi jiray baa la yidhi kancaan markaa loo dhawaaqayo intaan doontii dhaqaaqin weeyaan dee nebiyullaahi nuux wiilkan kancaana maaha wiilasha kale oo nebi nuuxu doonta raaci doonaa binu aadamkaoo dhan ka farcamo ilaa nebi nuux baa aabbihii labaadoo basharka ah bacda nebi aadam wiilashoo dhalay mid saam baa la dhihi jiray midna xaam baa la dhihi jiray midna yaafis baa la dhihi jiray saamku waa carab oo dhan baa ka farcantay xaamna dadka madow baa ka farcamay yaafiskuna waa abu turki turkiga aabbahood weeye utruku turka maa tarakuuku war nimankaa haliska daayay bal intay iyagu yaa ay idinkaa joogaan nimankaa weye intaas saddexdaasa laga farcami doonaa qaala wuxuu yidhi wiilkii loo dhawaaqay sa'aawii waxaan u dunmi doonaa ilaa jabalin buur intii ka ah jabalkaasoo yacsimunii iga ilaalinaya min almaa'i biyaha wuxuu arki jiray biyaha caadiga ahay la yaqaanay baa mood ilaa biyo meel ordaya oo waddan qabsaday iyo dooxo meel dheer baa laga fuulaay biyo halaagahoo meel dheer iyagii laftooda koraya oo kaba sii dheer inay yihiin ma oga meel dheer baan rabaa buu yidhi aabbo inaan fuulo oo biyahan kaga badbaado oo weliba buur ah taasaan doonaya wuxuu isleeyahay buuraha dhaladooda biyuhu kori mayaan laanna waxa weeye biyo meel godan bay iskugu tagaan baa la yidhaahdaa meeshaa godan wuxuu isleeyahay dhulkaas bannaan baa biyahani aadaya qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi nuux laa caasima mid ilaalinaya ma jiro alyowma maanta min amri illaahi ilaahay amarkiisa iyo cadaabkiisa ilaa man mooyaane raxima ilaahay laftiisa u raxmaday amarka ilaahay iyo cadaabka ilaahay oo maanta soo degay mid wax ka badbaadin karaa ma jiro shay kasta oo la galo ama la fuulo ama la dugsado waxba ka tari maayo ilaa man raxim rabbiga laftiisu cidda u turo oo u raxmado mooyaane laa caasima laa macsuuma bay ka dhigantay alyowm min amri illaahi min amri illaahi waxa weeye min ciqaabihi wa min cadaabihi ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa mid laga dhowrayo maanta ma jiro ama wax ka ilaalin kara ilaa ciddii ilaahay isagoo u raxmado weeye man raximahu ilaa man raxima raximahu llah wey hadalku markuu intaa maray waxaala waxaa kala teedahay baynahumaa nebi nuux iyo wiilkiisii dhexdooda baynahumaa labadooda dhexdood waxaa kala teedahay oo kala dhex galay almawju mawj mawjad sooma maqasho mawjku waa waa barnaamij dhanoo jira weeye mawjad fulaan baa nagala socotaanta iyo waa mawjku waxa weeye waa kan weyn oo hadda khatarka ah mawjkii sidii buurahoo kale ahaa mawj baa kala dhex galay intaasaa iskugu dambaysay fa kaana wiilkii wuxuu ahaaday min almuqraqiin kuwa la qarqiyey oo meesha ku haftay oo meesha ku dhintay saasaa dhacday arrinkaasi markuu dhacay meeshaa waxaa ka garanaysaa si kasta oo cid wanaagsan aada ugu abtirsato ama uga soo jeedo haddaada adigu wanaagsanayn inaysan waxba kuu tarayn oo qofkaani hadduusan iimaan iyo khayr iyo wanaag lahayn nebi baa i dhalay iyo qof wanaagsan baa i dhalay iyo qof cibaadaysan jiray iyo waxba u tari mayso kuwa wanaagsan baa wax isku tara oo shafeeco isku leh oo isku waddada xaqaa raaca marka hadduuba qofkaani si kasta uu maaragtay uga soo jeedo qof saalixoo aabbihi u yahay ama waalidkii u yahay isaguuse uuse qof xun yahay dee isagii waa loo haysaa wixiis waqiila waxaa la yidhi qoladii horta dee wiilkii iyo qoladii gaalooyinkii iyo wixii o dhan waa baaba-een xoogaagii doonta lagu waday baa mawjadaha dul sabaynaya waqiila waxaa la yidhi yaa ardu ardoy dhulkaa lala hadlaya ardoy dhulow iblacii liq maa'aki biyahaada liq intaad dildilaacdin biyaha aad soo daysay oo dhulka dushiisa hoganaya oo dhul yahow dushaada dul saaran biyaha liq wayaa samaau samoy cirow aqlicii hayso oo jooji roobka adiguna roobaadaaye aqlici aqlici waa maxay qalciga waxa la yidhaha fuqitaanka aqlici fuq hadda markay diyaaradaha ay kacayaan waa waa meesha ka kacday macnaha erga loo isticmaalo weeye aqliciida hadda waa maxay adiguna waxa weeyaan fuq oo jooji madarkii iyo biyihii kaa imaanayay kor iyo hoos waa lala hadlay ciriga dhulba waqiida almaau biyihiina waa la nusqaami qiido qiila biica qiido qiida almaau bimacnaa qaadalmaa bay ka dhigan biyihii waa la nusqaamiyey waa maxay biyihii waa waa gureen dhulkii bay galeen bimacnaa naqasal maa wey biyi hadday guraan nuqsqaamaan dhulkii baa la arkaya ummaddan doontan saaran waxaa la rabaa inay meel qallalan oo ay ku degaan la helo waqudiya alamru amarkiina waa la xukumo amarkii muxuu ahaa ciddii la halaagi lahaa biyaha lagu halaagi ciddii la badbaadin lahaana waa la badbaadso wastawad doontiina waa ekaatay waa ku soo xiratay wey cala aljuudiyi buurka juudi la yidhaahdo waa buur magacii baa la yidhi mee danka ciraaq mee bay culimmadu ku tilmaamayaan muusil mee la yidhahdo muusil bay u dhowdahay baa la yidhi wastawat waa ekaatay wey cala aljuudiy dee doontaani biyaha dushoodaba buuraha dushooda xataa biyaha markay dul sabaynaysa markii biyihii saa u guraan xataa buurtii bayba ku duldegaysaaba ilaa awal biyaha ka sarreeya bay dul maraysay biya dhowmaa faltaqal maa u baa lagu yidhi qur-aanka fiiri calaa amrin qad qudir kor iyo hoos biyihii yimid baaba isqabsaday koonkii oo dhanba waxuu noqday biyo noocaas arrinkaas markuu dhacay ilaahay ummaddiisa kuwa daacintah soo wa badbaadinaya arag kuwaan biyihii lagu halaagaa kuwaan lagu badbaadinaya arrinkaasi markuu dhacay waqiila waxaa la yidhi bucdan halaag iyo khasaaro iyo hoog iyo fogaansho baa u ahaaday lilqowmi qowm aldaalimiin ee aalimiina ilaahay hadalkiisu waa iska sidaas bucdan lilqowmi aalimiin wey mar kasta kuwa aalimiinta hoog iyo halagaas u ahaaday hoog haydun ku dhacay ka dhiganta jumla ducaa'iya weeyaaba lagu leeyay nimankaa waa la baabaashay koonkao dhan wixii saarnaa waa la baabaashay wixii doontaa saaran mooyaane waxaa la tilmaamay haftadii iyo biyihii isqabsaday islaan ilmo yara wadata oo nuujinaysa buu asiibay markaas ilmihii halkaa laabtaa saadha saabiyihii baa laabtii gaaray markaasay garbaha dushooda saadha saabiyihii baa garbihii gaaray markaasay ilmihii kor gacnaha saa ugu sii qaada falow raxima allaahu axadda min ahli lardi dhulka qof joogay haddii biyaha laga badbaadin lahaa taasaa laga badbaadin lahaa wixii doontaa aan saarnayn waa baabee ruuxulmacaaniga qisadaa soo raray halkaa marka arrintu marayso aayaddaa inta aadan dhaafinba aayaddan waa aayad cajaa'iba waxaa ku sugan baa la yidhi aayaddan xagga icjaaska qur-aanka iyo asraarta icjaaska meesha u dambaysa bay ka gaadhay fawaa'id waxay ku jiraa la yidhi cajo badan dee qof innaga wanshaanoo ku dhadhami maysee dadka culumtan yaqaan bay u dhadhamas oo waxa weeyaan xagga maxaasin lafdiyaah mid macnawiyaah wax aan la caddayn karin baa ku jira baa lii waxaa aada ugu dadaalay inuu arrimaha wax ka sheego alcallaama abuxayaan markaasuu wuxuu yidhi allah u raxmi aayaddan waxaa ku sugan axadda axadun wacishruuna noocan nowcan koob iyo labaatan nooc oo min albadiic de balaaqadu ayadii badiic iyo bayaan iyo ahayd ay ka mid ahaayeen badiica munaasabaadka ka dhexeeya bay yidhi bal hadda afiiri aqlicii iyo iblaci waxaa kaloo mudaabaqada ka dhexaysa fiiri bay yidhi ardaday cirka la sheegay yaa ardu iyo yaa samaa majaaska ku jira fiiri wayaa samaa oo samada cirka hadda jurmigaa loogama jeeda madarkii baa looga jeeda isticaarada ku jidha fiiri buu ku leeyahay aqlici ishaarada ku jidha fiiri buu yidhi wakiid almaau macnaa yaal badan baana ku jira waqudiya alamru balyana fiiri buu yidhi wastawad cala ljuudiyi kama sii daran juudiga laftiisa macnaha looga jeedo intaas ilaa koob iyo labaatankaasa ku jira ku leeyahy marka arrimaha waaweyn baa aayadda ku jira waxaa lagu tilmaamayaa marka misna aayaddan waqiila waxaa la yidhi yaa ardu qiila yaa yidhi waqiila waxaa la yidhi ciddii tirmayaa lagu sheegay waqiidalmaa-u biyii waa la nusqaamiyey yaa nusqaamiyey ma lagu sheegay waxaa lagu leeyahy waa la iska garanaya ilaahay baa maamulay keligeed baa dersi dhane ka soco wanaadaa waa dhawaaq nuuxu nebi nuux baa dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u yeertay fa qaala wuxuu yidhi yaa wuxuu yidhi rabbi ilaahdow xarfunidaha la iska jaro waa iska qadaran yahay alla ilaahay inaba nii aniga wiilkaygu min ahlii ehelkaygu ka mida ilaah waa kuu tadaruca wiilkaygaas kancaan ee hadda aan la ahay ilaahayo waxaad horta ii ballan qaada ehelkayga inaa ii badbaadinaysa ehelkaygaa ii badbaadinaysaa ii ballan qaada wiilkayguna hadda waa ehelkayga waa ilmahayga waina wacdaka yabo ahaaduna ilaahayo alxaqu mid xaqa weeyaan oo aan la guub yeelin oo laga bixin waanta adiguna ilaahayow axkamu lxaakimiin inta wa xukuma ilaahayow waxaa tahay kan ugu cadaalad badan ilaa wuxuu yidhi markaa halkaa qabanaya haraerigu kuwo badan oo iskala baxay xaakim fulaan iyo qaadi fulaan iyo diintan aan waxba ka garanayn markaa gacanta u soo taagto asalaantidna khayaanadu meeshay gaadhay faraantiga farta kuugu jira a ka baqaysa inay kaala baxaan oo qudaad oo qaadiyaal ah buu abyaad iyo ashcaar ku keenaya ya idaa saafaxta ya haddaad salaanto adaaba waxaad ka baqin buu yidhi inay marka waa anta axkamulxaakimi qaala ilaahay wuxuu yidhi ilahay buu u dhawaaqay ilahayna waa u jawaabina yaa nuux nuuxow ambiyada inta badan saasaa magacooda qur-aanku u sheegaa amaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam isaga waxaa weeyaan waa khitaabka qaabka loola hadlay qaab aada uga sii jalaal iyo tacdiimin weyn kusii dheehan tahay wey oo magaciisao mujarada aan ahayn haddii uu la sheegana labaa saddex meeloodoo la sheegay isla markiiba risaalo iyo lala xiriirinayo iyo muxamadun markii la yidhi rasuulullahi la dhahayo wamaa muxamadun ilaa rasuul iyo wixii la mid a ama ambiyada kale oo kale yaa ibraahim yaa nuux yaa huud yaa saasaa qur-aanku u tilmaamay yaa nuux innahu wiilkaas oo damiirka isagiiba aan ka dhigno laysa ma ahaba min ahlika ehelkaada maaha ehelkaada waa maxay kuwaan inaan kuu badbaadinaya kuu yabo ahay maaha leanna waa gaal isagu wilaayana kama dhaxayso bayna almu'mini waalkaafiri innahu laysa min ahlikaba ma ahaba ehelnimaduna dhalashada ma ahayn midda waxa weeye waa midda diintaa baa la rabaa fiiri qofkan iyagoo saa isku dhalay nebi iyo wiilkao dhala yihiin baa le ehelkaadi maaha laakiin midka diinta ay ka dhaxaysa waa kuwa doonta lagu badbaadinayo weligeedba midaan diinta idinka dhaxaysaa waa mid cajab badan inahu laysa min ahlika inahu isagu baa layidhi camalun wiilku waa camal camal waa maxay duu camalin usoo qadar inahu camalun duu camalin camal midu saaxiib weeye oo hayru saalix mid wanaagsan kayrkiisa camal aan wanaagsanayn bay shaqadiisu ninkaan ahay camalkiisu waa xuma falaa tasalni hay weydiini nuuxow maa shay laysa laka uusan kugu ahan bihi sheegaba cilmu waxaadan ogaal adugu aadan ogeyn hay weydiini amar aadan ogeyn hay weydiini innii aciduka waxaan kaa waaninayaa an takuuna inay ahaato min aljaahiliin waan kuu naseexaynaya jaahiliinta ha ka mid noqon adigu jaahil shaqaba kuma lihiide oo hadda isaga jahli lagu tilmaami maayee waxa weeyaan saasaa laguu sheegayaa baale darsigeenna intaas ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab